bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka ayaa shan ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab uu ku jiro horjoogo ka tirsanaa maleeshiyada kooxdaasi waxay ku dileen howlgal ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa maanta kormeer waxa ay ku tageen qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka kaasoo lagu kuurgalayay ammaanka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo sidoo kale maamulka galmudug ayaa kulamo looga hadlayo qorshaha qaran waxa ay kaga qayb galeen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa ganacsatada ka soo jeeday jubbooyinka ugu baaqay inay maalgashtaan magaalada kismaayo maadaama uu sheegay in ammaanka deegaanada jubbooyinka iyo magaalada kismaayo wuu soo hagaagaya qaramada midooba ayaa sheegtay in soddon iyo laba dal oo ay ku jirto soomaaliya ay u baahan tahay u baahan yihiin gargaar degdeg ah madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa si weyn waxaa loogu soo dhoweeyey magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalka maraykanka guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed ayaa xafiiskiisa kula kulmay mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha gargaarka waxaana uu kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa biyiyari ka jirta gobolkaas ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka waxay ka sameeyeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee waddanka baraaziil lula de silva ayaa waxaa maxkamad loo soo taagayaa ciidamo la xidhiidha hantida hanti uu leeyahay oo qaarku oo qaarkeed ay muran ka taagan tahay iyo dowladda maraykanka oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay sargaal ciraaqi ah oo lagu sheegay inuu uu kooxda daa'ish u sameynayay hubka kiimikada leh
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa maalin khamiis ah tobanka bisha saddexaad ee maaj sannadda laba kun lix iyo toban kusoo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal ka dhan ah maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab oo ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolkaasi shabeellaha dhexe waxa ay ku dileen shan ka tirsan maleeshiyada oo uu ku jiray nin horjooga ahaa iyadoo sidoo kalena ciidamadu ay ku dhaawaceen sideed kale howlgalkan ayaa waxaa sameeyey ciidamada xoogga dalka qeybta labiyo tobanka abril ee gobolkaasi ku sugan cali cabdisalaan taliyaha howlgelinta qeybta labiyo tobanka abril ee ciidanka xoogga ayaa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda waxa uu sheegay in howlgalku uu lahaa bartilmaameed meel ay maleeshiyadu isku aruursanayeen iyo horjoogayaalna ay ciidamadu weerareen islamarkaana ay ku dileen maleeshiyadaasi inta weerarku u socday iyo sidoo kale horjoogo ka tirsan argagixisada magaalada intuu meel u dhow oo magaalada saaran ay degan yihiin nimanka shabaabka gudahana waa nagu soo guulaysiiyey hoosha aan u aadnayna waan kasoo fushinay rag meesha deganaayoon naqaanaan u taarget noo ahaa aan u soconay midna waa ku dilnay midna waa ku dhaawacnay ciidanka dhimashada meesha aan ka geysanay falkaan ka geysanay waxa waaye shan nin oo dhimashaa siddeed nin oo dhaawaca hal wiil yaraa wax yaroo garaafa inaga gaartay inteena gaarta waa bid qabnaa hooshii aan meesha u aadnayna waa soo dhamaystanay waa kasoo guulaysanay ilaana waa nagu garab galay wax dhibaataa waana kana soo gaaraan cunuga dhaawac ahayn haa dagaal xerada xerada xerada xera ay degan yihiin aan weerarno meesha ku taalo taargeed marka hore noo ahayd haye
xogaa waa dagaa dagaal waa waa galnay laakiin ilaahay anaga wax laguma gaarsiinin deegaanka magaalada way degan tahay anaga barteena dib ugu soo noqonay oo marka horeba aan ka galnay howlgalka aan ka galnay ciidan waxaan u baxnan waxay ahayd howlgal meel aan ogna ma u soconno oo taarget noo ah Wa- haddi- laakiin magaalada magaalada wax dhibaato gaarsiin oo gaarsiis gaa- gaarani jiraan yaa hadda deegaanka gacanta ku haya deegaanka hadda dadka shacabka degan iyo kana buurtii koreen saah Anag- anagana waxaan kusoo noqona barteen hore aan kasoo baxnay agaran tuulo iyo geed iyo iyo buur iyo meel kasta ay galaan waa laga dabagelaa Waa tahay.
ilaahay dalka laga xoreeyana lagama harayo wax badan waxaa laga xoreeyey maxay ahayd biyo cadde waxaa laga xoreeyey maxay ahayd ceelbaraf waxaa laga xoreeyey caadmi waxaa laga xoreeyey maxay ahayd califool dheere haddana miirtu waa lagu socdaa inkastoo hadda maanta ataageena u ahaa micnaha ciidan meel degan ah oo shabaabka inaan micnaha aan dan ka lahayn aanu weerarnay waa tahay waana kasoo guuleysanay dhibkaasna u geysanay ilaa iyo lagama harayo meel kasta ay tagaan oo laga daba tagaa ciidamada dowladda keliya fulinaya
howlgalkaas ayaa qayb ka ah howlgallada ciidamada xooggu ay ku baacsanayaan argagixisada al-shabaab meelaha yar ay kaga hareen gobolka shabeellaha dhexe magaalada muqdishona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa waxay kormeereen degmooyinka qaar iyagoo iyagoo u kuurgalayay ammaanka waxaa hadda istuudiyaha igula sugan wariyaha warbaahinta qaranka ee arrimaha gobolka banaadir nuur sayid nuur haye waa mahadsanta cabdishakuur ee maamul gobolka banaadir eh, uu hogaaminaya ee gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga ee gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo waxa uu kormeer ku sameeyey degmooyinka ee shangaani shibis cabdicasiis iyo sidoo kale degmada kaaraan kormeerkan waxa uu ka doonaa kormeeradii uu horey u sameeyi jiray maamul gobolka waxa uuna quseeyey ammaanka eh, iyo sida loo dardargelin karo eh, ama ay u shaqeyn lahaayeen ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada muqdisho Ee, maamulka gobolka banaadir waxa uu ku dhiirigeliyey degmooyinka uu tagay ama uu kormeer ku sameeyey mas-uuliyiinta degmooyinka iyo sidoo kale saraakiisha eedaha amniga ee degmooyinka in ay sii labalaabaan dadaalkooda ku aadan sugidda amniga sidoo kale waxa uu sheegay in cid kasta oo amniga quseysa wax laga weydiin doono haddii markaasi degmada ay wax ka dhacan oo ay quseeyo dhanka amniga sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay in la abaalmarin doono ee, bulshada iyo sidoo kale maamulkii ee, ka adkaada amniga degmadiisa waa garta marka ee, mas-uuliyiinta degmooyinka la booqday iyo dadka shacabka ah siday u diyaarsanaayeen ee, doorkooda la shaqeynta amnigu intee la egta Ee, runtii ee, cabdishakuurow sidaan kuu sheegaba ee, waxa uu ka duunaa kormeerkan sidii uu ho- sidii hore ama lagu yiqiin maamul gobolka bulshada ee ee, kormeerka markaasi ee, ku sugnaa goobaha lagu sameynayay ama maamulka degmada waxay ahaayeen kuwa u diyaarsan Ee, sidoo kale ee, qaar ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho waxaa ku arkaysaa ciidamo ee, booliisa oo markaasi ee, si fiican ama si markaasi foojigan heegan ugu jira iyagoo markaasi iska ilaalinaya khatarta ka imaan karta kooxaha ee, dhagarta badan ee inta badan shacabka soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan u geysta Ee, sidoo kale waxaa arkaysaa ciidanka niisa oo iyaguna markaasi u diyaarsan in ay sugaan ammaanka magaalada muqdisho maamulka degmada iyo waxaa la isku xiray ee, saraakiisha ama ee, hay-adaha amniga qeybeeda kala duwan sidoo kale waxaa la isku xiray ee, maamulada waaxaha iyo laamaha iyo bulshada ku nool degmooyinka in markaasi warbixinada ay u soo gudbiyaan ee, saldhigyada booliiska si markaasi ee, dabagal ama lagu sameeyo ama loo xaqiijiyo ammaanka magaalada Ee, ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta kula hadlay xafiiska ee maamulka gobolka banaadir ee xarunta dowladda hoose xamar waxa uu sheegay in markaasi kormeerkan la joogteyn doono islamarkaana ay khuseyso arrin amni ah waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu kasoo dhalaali doono waajibkii loogimada ee ah in lagu wareejiyey ammaanka magaalada muqdisho khaasatan talisyada booliiska iyo nabad sugidda ee qaybta guud gobolka banaadir waa mahadsan tahay ee, nuur sayid tahliil wasaaradda qorsheynta qaranka iyo maamulka galmudug ayaa waxa ay kulan looga hadlayay qorshaha qaranka ku qabteen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sida uu ku waramayo waryahayaga halkaasi kasoo warama cabdirasaaq maxamed axmed
kulanka oo qayb ka ahaa kulamo looga hadlayay qorshaynta qaran ee dalka oo ay garwadeen ka tahay wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga xidhiirka caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga kulanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan kuwa dowlad goboleedka cusub ee galmudug iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan hore uga soo qabtay dowlad goboleedkii hore ee galmudug iyo xubno matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horrayn waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta galmudug injineer cabdiraxmaan maxamed cismaan sayruuq waxa uuna sharaxaad ka bixiyey ujeeddada kulanka qorshaha waa uu naga maqnaa dhowr iyo labaatankii sano la soo dhaafay waa uu naga maqnaa eh, dadaal badan soomaaliya oo soo kabanaysa eh, oo maalinba uun samaysmayaan oo aan isla ognahay horna waan ka mid nahay haddaan galmudug galmudug nahay oo madaxdii hore oo galmudug ay nala fadhiyaan Eh, haddana eh, galmudug cusub marka waxaa loo baahanyaa qorshe inaan samayno qorshaha la samaynayo wuxuu nagala dhexeeyaa dowlad goboleedyada ka samaysan soomaaliya wuu nagala dhexeeyaa macnaheedu waxa weye qorsheynta qaranka oo ay hormuud ka tahay wasaaradda qorsheynta qaranka iyo niman expertisa ama khubaro ah baa waxaa rabaa inay dejiyaan saddexda sano soo socota toddobiyo tobanka sideed tobanka sagaaliyo tobanka qorshihii ugu horreeyey oo burburkii soomaaliya dabadeed la la sameeyo waa kii ugu horreeyey waxaa la yidhi marka awal hal dowlad baan ahayn laakiin hadda dowlad goboleedyaa samaysan dowlad goboleedyadu marka waa inay wax ku yeeshaan qorshaha qaranka
gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan oo isla kulanka ka hadlay ayaa xusay in ay lagama maarmaan tahay in meel la iskala dhigo qorshaha horumarineed ee dalka islamarkaana ka maamul gobol ahaan ay soo dhoweynayaan ka hadalka qorshaynta horumarinta dalka annaga haddaan nahay eh, dowlad goboleedka galmudug waxaa bosiishinka noogu jira oo wax noo qorsheenaya oo inoo jaangoonaya xagga shaqada xagga shaqaalaha qaabka macnaha la isugu jaangoon lahayo miisaaniyadda eh, isticmaalka waxaasoo dhan waxa waa wasaaraddan weyn marka wasaaradda xaq bay u leedahay inay ka timaado gobolka bulshadii ku dhaqnaada ay la kulanto eh, oo darasto oo qiimayso baahida ka jira eh, sida loogu qabo in lasoo gaarsiiyo lasoo gaarsiiyo eh, qorsheyntii qaran eh, oo loo yaqaano national plan eh, sidii loo hirgelin lahaa min degmo min tuulo kabacdina loo asixin lahaa arrintaas runtii aad baan soo dhaweynaynaa kulanka ayaa intuu socday waxaa afkaarahooda ka aadan qorshaha horumarineed ee dalka ka soo jeediyey mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyihii hore ee baarlamanka galmudug xasan maxamuud hayl madaxweyne ku-xigeenkii hore ee galmudug cabdisaman nuur guuleed iyo xubno iyaguna matalayey qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka mudug waxaana dhammaantood ay si isku mid a u sheegeen in ay lagama maarmaan tahay ka hadalka iyo meel isla dhigidda qorshaha horumarineed ee dalka taasoo ay ku tilmaameen inay tahay horumarka midda keliya ee dalku ku gaari karo maadaama wax walba aysan qorsha la'aan socon karin cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor marwaa xaawa xasan maxamed ayaa maanta waxa ay dhagax dhigtay dhismo cusub oo loogu talagalay gargaarka deg deg ah oo lagu kordhinayo dhismaha isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho waxaa hadda istuudiyaha ku sugan leyla ismaan oo leyla cadceed oo ka imaaday warbixintaasi la xiriirta munaasabada lagu dhagax dhigay dhismaha cusub ee lagu kordhinayo isbitaalka madiine haya leyla
wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya xaawa xasan maxamed ayaa dhagax dhigtay xarun cusub ama qeyb lagu soo kordhiyay cisbitaalka madiina oo loogu talagalay gargaarka deg dega ah iyo qeybo kale oo iyadana isla adeega caafimaadka qabanaysa een, xaruntaasi ayaa waxaa maalgelinaysay hay-ad n g o local ah iyadoo wasaaradda caafimaadkana in muddo ay ku howlaneed waxaa kasoo qeyb galay munaasabada xaruntaasi lagu dhex dhigayay een, wasiirka caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo weliba agaasimaha guud ee cisbitaalka madiina iyo weliba howlwadanada cisbitaalkaasi madiina een, xaruntaasi waxaa lagu talagalay qeybta gargaarka deg dega ah ee cisbitaalka een, madiina agaasimaha cisbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa wareynta waxaa warbixin kasii eeiyey warbaahinta xaruntaasi iyo waxyaabaha ay qaban doonto ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka iyo adeegyada baahida ee bulshadu ay u qabaan ee caafimaadka uu u hayo cisbitaalka
meeshaan waxaan rabnaa inaan ka sameyno ee, qayb noo noqoto imagin oo weyn markee baaxadda waxay la eg tahay toddobaatan ilaa afartan mitir ay u dhigan tahay haddii loo dhigana ay noqonaysa laba kun iyo siddeed boqol mitir square dhismo aad u weyn waaye oo isbitaalku wax tari doono qayb kalena laga dhigi doono eh, intensive care unit oo ah xaaladda degdegta ah bukaanada la dhigi doono meesha ay noqonayso isbitaalka qaybo u baahnaay oo usan haysanin waaye oo maanta ku soo saa'idaaya isbitaalka qaybadiisa iyo waxtarka iyo waxgalka isbitaalkana kor u qaadayso waa ku mahadsan yihiin wasiiradda eh, marwe xaawo iyo eh, wasiir cismaan daalo
sidoo kale wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya xaawo xasan maxamed ayaa sheegtay in qeybtana cusub ee gargaarka deg dega ah ee lagu soo kordhiyay cisbitaalka madiina ay qeyb muhiima ay ka ciyaari doonto adeega caafimaad ee bulshada u haya cisbitaalka khaasatan markii xaaladaha degdega ah cisbitaalka ay lasoo darsaan waxweyna looga qaban doono islamarkaana qalab casri ah een lagu qalabeyn doono oo lagu talagalay adeega degdega ah ee marxalada adag
barakaatu waxaan maanta halkan u imaanay inaan dhigno dhagax dhig loogu talagalay qayb kale ee lagu soo kordhinayo isbitaal madiina oo runtii sida uu agaasimaha sheegay baahi weyn loo qabo Een, qaybtaasoo noqonaysa een, qaybta dadka gargaarka degdega u baahan lagu xanaaneeyo Een, meeshii imajinka yahay een, meeshii seexan lahaayeen een, gadaala oo iyadana qayb kale ah iyo meeshii shaqaalaha ay ku shaqayn lahaayeen iyo dadkii sugayey inay adeegaas caafimaad ka helaan meelaha fariisan lahaayeen marka waa waa barnaamij aad u weyn runtii wax badanna isbitaalka ka bedeli doona Een, adeeg fiicanna isbitaalka kusoo kordhin doona dadkay u baahnaayeen Een, waxaa ka soo shaqeeyey oo barnaamijkan een, lacagihiisii maalgelintiisa bixiyey hay-adda een, maxamed xasan rashiid een, maktuum waxaana waxaana runtii noo keenay organisationkan kale oo runtii organisation soomaali ah ayaa barnaamijkan ee, halkan ka fulinaya runtii waxaan isleeyahay isbitaalka bana- ee, madiino waa isbitaalkii ka soo shaqeeyey waddanka waqtigii dagaalada ilaa iyo hadeertaan adeega caafimaadka bulshada soomaaliyeed u shaqaynayay waa meesha bulshada soomaaliyeed markay wax ku dhacaan ay u soo ordayaan markastay adeega caafimaad ka helaan kuwa danyarta ahna runtii aad iyo aad loogu soo dhaweeyo waxa looga u baahan yihiin loo qabto
xarunta caafimaadka ee loogu talagalay gargaarka degdega ah ee lagu soo kordheeyay cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ee maanta dhagax dhigtay wasiirka caafimaadka ee soomaaliya ayaa waxaa maalgelisay hay-ad maxalli ah oo laga leeyahay gudaha dalka iyadoona xaruntaasi wasaaradda caafimaadka ee muuntaa ay ku tala jirtay in cisbitaalkaasoo adeegyada ugu ballaaran ee bulshada ee qabtaa lagu soo kordhiyo ee dhinaca qaliinada iyo waxyaabaha kaleba waad mahadsan tahay eh, leyla madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa si weyn waxaa loogu soo dhoweeyey magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalka maraykanka warbixinta la xiriirta soo dhoweynta iyo weliba hadal madaxweynaha puntland uu u jeediyey bulshada magaalada colombos ku nool waxaa soo dirtay deeqo yuusuf shire deeqo zona
kumanaan soomaalida gobolka ohaayo ayaa kasoo qaybgalay xaflad soo dhoweyn oo loo sameeyey madaxweynaha maamulka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdi uu hogaaminayay oo dhowaan soo gaaray magaalada colombos ee xarunta gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka goobta xafladda soo dhoweynta ay ka dhacaysay ayaa gebi ahaan buux dhaaftay waxaana si weyn ammaanka wafdiga u sugayey ciidanka booliska ee gobolkan iyada oo muddadii xafladda ay socotay lagu soo bandhigay qodobooyin kiciyey dareenka kasoo qaybgalayaasha oo isku darayay sacab iyo mashxarad waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta jaaliyadda madaxda ururada siyaasiyiinta oday dhaqameedyada culamaa udiinka iyo musharaxiinta xiriirka kala duwan ka doonaya inay ka qabtaan gobolkan ohaayo magaalada colombos labada kun iyo lix iyo tobanka oo aa sanadkan aan ku jirno sanad doorasho ka ah dalka maraykanka iyaga oo fursad u arkayay xafladan islamarkaana ka raadinayay ah, boqolaal iyo kumanaan dad gaaraya inay ka helaan codkooda inta badan dadkii ka hadlayay xafladda waxa ay diiradda saarayeen arrimaha la xiriira mushkiladda oo dhowaan doctor gaas uu ka biyo diiday kadib markii inta badan martidii loo idmaday hadalka ay hadleen waxaa hadalka la wareegay madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo uga mahadceliyay kasoo qaybgalayaasha sida ay uga soo qaybgaleen xilli ay ahayd maalin shaqo doctor gaas waxa uu si weyn u sharaxay marxalada dalka soomaaliya halka ay marayso isaga oo dadka ku booriyey in la joogo xilligii soomaalidu aayahooda ka tashan lahaayeen islamarkaana la dareemi lahaa inaysan jirin cid dibadda isbeddel ka keeni karta haddii soomaalidu aysan la iman ururka somaali american leadership oo xafladan soo abaabulay ayaa waxa ay mas-uuliyiintii u hadashay u mahadceliyeen madaxweyne gaas iyo howlaha uu ka hayo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaana maamulka puntland abwaanadii ka gebiyey xafladan kuwii ka buraanburay iyo weliba kuwii ka heesay waxay dhammaantood soo bandhigeen wadaniyad iyo wax ka turjumaya midnimada si loo gaaro hanaan isku filaansho waxa uu dul maray puntland oo uu ka sheekeeyey horumarka ay higsanayso mana soo hadal qaadin wax la xiriira khilaafyada siyaasadeed iyo shaqaaqooyin dhowaan ka dhacay boosaaso waxaase uu ugu baaqay jaaliyada dibadda inay ku laabtaan puntland islamarkaana ilmahooda iyo hantidooda geeyaan si ay dalkooda u bartaan ka hor inta uusan xafladan imaan saacado badan oo uu ku sugnaa magaaladan colombos labadii maalin ee lasoo dhaafay waxa uu kulamo goonigooniya la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada doctorkaas waxa uu sawir ka bixiyey halka soomaaliya ay ku socoto labadada kun iyo lix iyo tobanka oo ah sanadkan iyo sida shacabka soomaaliyeed uga dhursugayaan madaxweynaha iyo wafdigiisa oo xiliyadii u dambeeyey ku sugnaa dalka maraykanka waxay socdaallo kala duwan ku tageen qaar ka mid ah gobolada dalkan maraykanka iyo kanada iyaga oo kulamo lasoo qaatay jaaliyadaha iyo madaxda goobaha ay tageen waa markii ugu horeysay tan iyo intii uu xilka madaxnimada puntland qabtay gaas oo uu booqasho ku yimaado dalkan maraykanka deqasona raadiyaha iyo tv-ga qaranka colombos ohio
gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed ayaa magaalada beledweyn waxa uu kula kulmay dadka ka shaqeeya hay-adaha gargaarka waxaana uu kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen wax ka qabashada biyiyari ka jirta qaybo ka mida gobolkaasi afhayeenka maamulka gobolka hiiraan xasan kaafi maxamed ibraahin ayaa reediyo muqdisho kulankaasi uga warramay walaal maanta waxaa dhacay kulan muxuu ahaa maamulka gobolka hiiraan iyo ay wada qaateen hay-adaha oo muxuu ahaa gargaarka ee gobolkan hiiraanka ka howlgala kuwooda maxalliga iyo kuwa internationalka intaba kulanka wuxuu ku saabsanaa walaal sida aad la socotay magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan waxaa baryihii dambe ka jiray muxuu ahaa biyo la-aan ay keeneen abaaraha muxuu ahaa roob la-aanta iyo abaaraha ka jiray gobolka hiiraan marka hay-adaha iyo maamulku waxay isla soo qaadeen sidii dadkaas ee ku dhaqan degmada beledweyne ee aan awoodin inay biyo nadiifa helaan ama biyo caadi oo muxuu ahaa biyo dhaamin waxaana la isla gartay in baaq loo jeediyo beesha caalamka iyo dawladda soomaaliya si dadka biyo la-aanta ay haysa faraha badan biyo loo waa garta marka mas-uuliyiinta ka qayb gashay ee hay-adaha ka socday maxaad inooga sheegi kartaa walaa hay-ado fara badan ay ahaayeen oo ilaa toban iyo labo ka badan oo sayd jubbaland iyo w s p iyo ay ugu waaweynaayeen maxaa la yidhahdaa c r b runta aad u badnaan kareega hadda kusoo koobi karo waxaa nakan gartaa iyaguna ugalan qaadeen inay muxuu ahaa codsiyo u dirsan doonaan xafiisyadooda sarsare annaguna aan baaq u jeedino beesha caalamka iyo muxuu ahaa dawladda soomaaliya waxaa kaloo qodobada laga hadlayo ku jirtay wasaqda dadka magaalada degan ay ku qaadnaan magaalaha wediga in arrintaana sharci adigu maamulka ka soo saara waana ka soo saaraynaa insha allahu in ciddii lagu qabtaayo biyo wediga wasaqda baadinaysa in muxuu ahaa sharciga la horkeeno sidoo kale waxaa la yidhi dadka muxuu ahaa biyaha hadda isticmaalo waa ugu yaraan biyaha inay iska kulmayaan waxaa casiyo laga qabaa inay cudurro shubanka shubanbiyoodka iyo wax lamida ay dilaacaan maadaama biyo nadiif aysan dadka cabayn hadda inta badan biyo wasaqana ay jiraan dad dad fara badan oo aan awoodin inay biyaha nadiifka haraan ay isticmaalaan ayaga in wacigino noocaasa loo sameeyo ee biyaha iska karkariyaan ugu yaraan intaysa cuntada ku karsanaan carruurta iyo iyo dadka la siin marmaankaa laga wada hadlaya laakiin baahida ugu weyn oo hadda meesha ka jirta gobolka iyo gaar ahaan degmada beledweyne waa jiraan waxaa waxaa jira xeryo fara badan oo qaxootiya ay ku nool yihiin oo barakacyaan oo aan awoodin inay biyaha dhaansadaan sidoo kaleeta ganacsatada iyo maxaa dadka deegaanka intii ilaahay wax siiyey iyo hay-adaha iyo dowladaba intaba waa ambaar ka garaynaa inay
gobolka hiiraan xasan kaafi maxamed ibraahin ayuu kaasi ahaa magaalada baydhabo ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay howlgal lagu xaqiijinayaa ammaanka loogana hortegayo dhagaraha argagixisadu ay u maleegayaan dadka rayidka waxay ka sameeyeen xaafadaha magaaladaasi siraaji sheekh isxaaq ayaa kasoo warramay howlgalkan lagu xaqiijinaya ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana laga sameeyey qaar ka mid a geerishada ku yaala magaalada baydhabo ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiista nabad sugidda iyo ciidanka niisa waxaana howlgalku ay ka sameeyeen dhowr geerish oo ku yaala magaalada baydhabo waxaana ciidanku ay baarayeen geerishada guryaha iyo gaadiidka waxaana intii howlgalku socday lagu soo qaqoobtay dad looga shakiisanaya inay gacansaar la lahaayeen al-shabaab islamarkaana ka dambeeyey qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka bay howlgalka ayaa waxa uu socday ilaa iyo xalay waxaana lagu soo qabqabtay dadyow aad u fara badan mid ka mid ah saraakiisha ciidanka oo howlgalka samaynayay ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed u faahfaahiyey howlgalladaasi iyo dadka ay ku soo qabteen howlgalladu waxaa ku saabsanaayeen sidii loo fudeyn lahaa nimanka nabaddiidka ah oo dhibaatooyinka faraha badan leh dadweynaha ku haya marka alxamdulilaahi eh, howlgal ballaaran baa la qaaday oo dhab walba ah kolley deegaamada oo hadda yacni meel kale fog lama aadin deegaamada nagu hareeraysan oo nagu dhow marka intina waa lagu guulaystay wax dhibaateena hadda dadku ma soo gaarin howlgallada saakadii hore aa la sameeyey marka adiga barihii nimankaas lagu sheegay iyo agaarkooda la tegey wixiina hadda yacni wax naf leh oo- oo meesha loogu tegay maaha nimankan waa waa dhaqar badan waa kula joogaan mar walbo wararka iyo in lasoo socdo ciidamadu ay soo socdaan waa maqlahayaan marka kolley waa un aayaddi waa la tegey hadda waa la xaqiijiyey nabadgelyadoosa howlgalladan ayaa ka dambeeyey kadib markii dhowaan qaraxyo ay ka dhaceen magaalada baydhaba ee xarunta gobolka bay islamarkaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiista koonfur galbeed soomaaliya baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen inay ka dambeeyeen ama laga soo abaabulay qaar ka mid a geerishada ku yaala magaalada baydhabo geerishadaasi ayaa gebi ahaantoodiba waxaa la wareegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyada oona gacanta lagu dhigay dadkii ka dambeeyey qaraxyadaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta u fadhiisin doonta dacwada qaabeedka loo haysto dadkaasi iyadoona iyadoo magaalada baydhabona uu ku sugan yahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya siraaj sheekh isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee marka marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano faw ayaa sheegtay in ilaa iyo soddon iyo laba dal oo dunida ku yaala ay hadda ka jirto cuno la-aan baasan una baahan yihiin gargaar cuno ah soddon iyo labadaasi dal waxaa ku jirta soomaaliya waxaana qayb ka ah toddoba iyo labaatan dal oo waddamada afrika dhaca ah waxay sheegtay inay u baahan yihiin inay helaan gargaar deg deg ah iyadoo ay sheegayso hay-addu in cunooyinka ay haystaan hadda aanay ku filneyn dalalka ay dhibaatooyinka cuniyaridu ka jirto sababa la xiriira dagaallo iyo abaaro baasan oo ka jira waddamadaasi iyo daadad ku dhuftay hay-adda faw waxay sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in si deg deg ah lagu gurmado waddamada kale ee aan afrikaanka ahayn wax ka mid a waddamada yeman ciraaq iyo suuriya oo qaba dhibaatooyin la mid ah kuwa dalalka toddobiyo labaatanka ah ee afrika oo ay soomaaliya ay ku jirto ay qabaan ee cuno la-aanta ah waxaana la aaminsan yahay in dalalkaas badi ay ka jiraan dagaallo iyo sidoo kale abaaro baasan oo dadka iyo dunyadaba saameey halka warkaasi uu idinka imaanayo waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda maraykanku waxay sheegtay inay qabatay nin qabiir ku ahaa sameynta kiimikada milatariga maraykanka ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen ciraaq ay ku qabteen nin qabiir ahaa oo sameyn jiray hubka kiimikada ah oo ka tirsanaa kooxda daacish ninkan oo magaciisa lagu sheegay suleymaan daa'uud al afhari ayaa xabsiga la dhigay eedeemo la xidhiira in uu maleeshiyaadka daacish u sameynayay hubka kiimikada leh oo dhibaatooyin ba'an dadka u geysan kara maraykanku waxay sheegeen in tallaabadaasi ay tahay mid guul u soo hoynaysa guud ahaan dagaalka looga soo horjeedo argagixisada gaar ahaan waddanka ciraaq ciidamada gaarka ah ee maraykanka ayaa howlgalka ay sameeyeen ku qabtay suleymaan oo ku eedeysan inuu ka tirsanaa daacish hubka kiimikadana qabiirku yahay samayntiisa warkii oo aad kala socoteen reediyo muqdisho waa naga intaa cidduu seegay waxay dib kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net liila cabdiraxmaan ayaa farsameynaysa